kani waa aabbo soomaaliyeed oo muddo saddex sanaah la xanuunsanaya xanuunka ku dhaca kelyaha waxaa lagu dhaqaa mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada wajeer ma awoodo in xitaa uu helo mararka qaar lacagta isbitaalada qaar ay qaataan ee kelyaha lagu dhaqo aabbahani la xanuunsanaya xanuunka kelyaha ayaa waxa uu ummadda soomaaliyeed ee qeyrka jecel ee muxsiniinta ah meel walba ay joogaan waxa uu ka codsaday inay soo caawiyaan si xaaladiisa caafimaad si tan ka duwan uu u helo waxa uuna ummadda ka codsaday in si deg deg ah ay ugu soo gurmadaan maadaama uusan haysanin xoolo kale uu ku aado maadaama uusan maadaama uusan lahayn wax hanti ah oo uu isku daaweeyo ama xaaladiisa dhanka keliyaha wax looga qabto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam bacdigeed ani waxaan leeyahay halaa muuse qaasi kudhaca kumagaca dheer muuse baaw muuse waa sunnadada ayay aqaano waxaan u baahanahay dadka waxaan nahay dadka jiran oo keliyaha laga dhaqa muddo saddex sane ah la dhaqay intaa ka badan waa awoodi waay marka waxaan go-aansaday inay keli sidii ku raadsan lahay aan gala muslimiinta iyo kenyaanka nin kasta aan dhex qaado dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo laga soo saacideeye inta axsaanka bixisa inta wax bixisa laga soo saacideeye ilaahay ilahay na saacideeye in aada na saacidaysiinaan rabaa inay aada i saacidaysiinaan rabaa aad i aad aan lii saacideeye waxaa li garab gala walaalayaal waa in keliya sidii lagu hagaajin lahay inay samaysiinaan rabo waa liisoo garab gala